warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararkan idinkuga hayna waxaa kamid ah agaasimaha waaxda dacwad soo ogida dalka oo sheegay inaysan cabsi gelin ku keeni doonin waxyaabaha ay hanjabaaduhu kamid yihiin ee lagu cabsi gelinayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya wakiilka midooda afrika ayuu kala hadlay arrimaha amniga doorashooyinka soomaaliya gaadiidleyda somalilan ee towfiiqna waxay iska fogeeyeen eedeymo loo soo jeediyey subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qaar kamid a qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimo jimcaha taariikhdani waxay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha saddexaad sanadka labada kun labaatan iyo labo qodobadaas aa maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhawaada agaasimaha waaxda dacwad soo oogidda dalka nuuridiin xaaji ayaa wuxuu hoosta ka xariiqay in xafiiskawaa xafiiska uu hogaaminayo aysan wax saameyn ah kasoo gaari doonin hanjabaadaha lagu bartilmaameedsanayo xilli uu ka hadleeyay kulan ka dhacay magaalada nairobi ayaa waxa uu xusay in isaga iyo saraakiisha kale ee ka hooseeyaba ay kenyaanka ugu adeegayaan si hufan oo waafaqsan xeerarka dastuuriga ah ee dalka u degsan waxa uu ku celceliyey in qalabka waa qaabka ay u wajahaan dacwadaha lagu soo oogo eedeysanayaasha ay tahay mid ku salaysan cadeymo kiisaskaasi loo cuskan karo iyo sidoo kale xaqiiqada jirta nuurudiin xaaji ayaa waxa uu beeniyey in xafiiskiisa uu bartilmaameedsado siyaasiyiinta aysan isku aragtida ahayn hogaanka maamulka talada dalka hayo ee jubilee waxa uu dhanka kalena waaxda garsoorka ee wadanka ku bogaadiyey in ay boqol toban iyo sideed garsoorayaal ah u diyaarisay dhageysiga dacwadaha la xiriira arrimaha doorashooyinka hase ahaatee waxa uu waaxda cadaalada ee kenya u ka codsaday in ay dardar geliyaan dacwadaha ku saabsan jeedinta hadallada nacaybka abuuri kara ee la horgeeyay si dhaqso loogu soo gabagabeeyo waxyaabaha la xiriira hadallada nacaybka ama waakicinta dadweynaha ah ee siyaasiyiinta lagu eedeeyo waaxda dambi baarista wadanka ee d c i da ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ay soo dhaweyneyso xukunka xabsidaayinka ah oo dhowaana ay maxkamada ku riday darawal lagu magacaabo isaaq ibrahim robo ninkan ayaa maxkamada ku sheegtay in lagu helay dembi ah inuu sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii fududeeyey fal al-shabaab ay magaalada mandheera kaga afduubteen laba dhakhaatiir ah oo u dhashay dalka cuba oo halkaasi iyagu ka howlgelayay d c i ayaa waxa ay sheegaysaa in isaaq la xukumay kadib markii la sameeyey baaritaano qoto dheer oo ka dhan ah taasi oo horseeday in lagu cadeeyo dembiga lagu soo ogay dhakhaatiirta xilligaasi la afduubtay oo u dhashay dalka cuba ayaa waxa ay ka howlgelayeen mandheera warka waa marka laga soo tago afduubka dhakhaatiirta waxaa falkaasi lagu dilay askari ka mid ahaa ee waa askari lagu magacaabi jiray mutundo kitambo oo isagu ahaa ilaalada dhakhaatiirtaasi ninkan ayaa la sheegay in labiyo tobankii bishii afraad sanadkii labada kun iyo sagaaliyo tobankii uu dhakhaatiirta ku wareejiyay kooxa argagixiso ah xilli ay ku wajahnaayeen cisbitaalka weyn ee ismaamulka mandheera oo dhakhaatiirtaasi ay ka howlgelayeen
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu la kulmay wakiilka midooda afrika ee soomaaliya danjira faransiisko madheira waxaana ay isla soo hadal qaadeen arrimo dhowra oo amnigu ugu weynyahay wararka ayaa sheegaya in kulanka looga hadlay kaalinta ciidamada ka socda dalalka midooda afrika amisom ay ka qaadan karaan sugidda amniga doorashooyinka iyo guud ahaan dalka soomaaliya si guud amnigiisa kadib falalkii argagixiso ee ka dhacay magaalooyinka muqdisho iyo beledweyne oo dad badan ay ku dhinteen oo mas-uuliyiin dowladeed ay kamid ahaayeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble wuxuu sheegay in falalkaasi ahaayeen kuwo ujeedka ugu weyn ee laga lahaa uu ahaa sidii loo carqaladeyn lahaa habsami u socodka doorashooyinka soomaaliya ra-iisul wasaare rooble ayaa saraakiisha amisom kala hadlay sidii ay qeyb uga noqon lahaayeen xaqiijinta ammaanka doorashooyinka iyo dhammaan waxyaabaha ammaanka la xiriira ee wadanka soomaaliya maadaama uu dalku doorasho ku jiro loona baahan yahay in doorashadaasi si nabad ah lagu soo gabagabeeyo ururka iskaashatada gaadiidleyda ka howlgasho deegaanada somalilan iyo towfiiq ayaa waxa ay beeniyeen eedeymo loo soo jeediyey oo la xiriira in ay lacagaha ku kordhiyeen gaadiidka gala dekeda magaalo xeebeeda berbera gaadiidleyda towfiiq oo warbaahinta la hadlay ayaa eedeymo u jeediyey ganacsatada somalilan waxaana ay sheegeen in muddo soddon sano ah oo iskaashatadan ay shaqeynayeen nooliga amaba qarashaadka ay qaadaan uu joogo meeshii uu joogay sagaashan iyo sideedii markii iskaashatadan la aas-aasay waxay tilmaameen in shaqooyinka ay qabtaan ay tahay mid ay ugu turayaan dadka somalilan ee iyagu qaarkood noloshu ay ku adag tahay
waa ayaan daro maanta wax loo dulqaadan karana ma aha marka ninka ganacsadaha iyo tijaarkaahi uu ka hadlaayo labaatan kun oo shilinoo maanta waxaa jirta la yaqaano afar caayadoodoo biyooya rergoysa inuu maanta isagoo ilaahay hanti iyo maal iyo adduunku u buuxiyey inuu ka hadlo maanta taasoo aan uga dhigaayo sabab waa waxaa la sameeyey lacagtaa la qaadaya juwanka labaatanka kun ah kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideedii baa la aasaasay iskaashatada gaalileya towfiiq wakhtiga waxaa lagu bilaabay shan kun oo shilin alaakaa sagaashan iyo sideedii ilaa imka labaatan kun oo shilin ayay maraysaa qiimahay taaganta waxa weeye inta wax isbedeleen ee macaashada waddanku isbedesho waa la yaqaanaa gaadiidka halkaanu ku haynaa waa gaadiid tabaalaysan agoon baa le dad danyar ah baa le dad waxaa le liita dad nooc walba isku jira baa le halkaa markaanu ka qaadayna gaadiidleyda labaatanka kun oo shilin ee aanu wax ugu qabanayna seefiska lagu qabanaayo weliba ciidanka ilaaliyaal baalka dekada fadhiistaa jigboyntaguna ay leeyihiin labaatankii kun ee shilinba afar kun oo laala aanu siino si ay amniga ugu ilaaliyaan meesha baabuurtana ay ugu ilaaliyaan ayaabaa ay diidan yihiin gaadiidka ganacsatadu ta kale dhibaatada meesha taalla waxa weeye marka buu keenayaa ganacsado marka baabuurtiisana frii buu ka dhigayaa boqol kale oo ay isku ehel yihiin ama qaraabadiisa ahna wuxuu siinayaa frii si ummadii kale ee meesha taagnayd ay waxba weydo taasina midaanu yeeli karayna ma aha danta gaadiidka tawfiiq aanu ka hadlayno annagoo ka midaysan waxaananu ka hadlaynaa arrinka odhanaya inuu ganacsadihii kii miskiinku halkaa ku bakhtiyo oo markuu markab halkaa ugu soo xidho uu idhaaho kuwayguna waa firii labaatan reerkoodana uu soo kaxaysto ama ka sii badan oo wada firiya oo gaadhigii uu ninka miskiinkii lahaa ee halkaa fiiga lagaga qaadayey shan maalmood ama lix maalmood aanu lowdhba qaadin lowdhkii uu qaadayeyna uu taagan yahay qiimihiisu siddeed iyo sagaashankii halkuu marayey uu maanta weli taagan yihi waxa ka dhaca mooye aanay waxba u kordhin waxa weeyaan kii uu tajaarku lahaa iyo kii uu soo kaxaystayna waxay marayaan inay maalintii toban jeer oo aanay fiigii iskaashatadana bixin gaadiidkii xaqa u lahaa ee taagnaaya halkaa muraayaddu ka saarnayd bustahana ay halkaa ku hoos bakhtiyaan darawal intii watay oo cuntadii ay cunayeen iska daa wax kale ay taransadaane iyo ganacsatada ka hadla naga naga been abuuraysaa waxaa muhiima in dadku ay marka hore xogogaal ay sameeyaan ama dowlad ha noqoto ama shacabka kale ha noqoto ama gaadiidleeda sida gaarkaa goonigoonida isku taagaysaa ee aan iyaga oo tawfiiq ka mida doonaya si gaara inay wax gurtaan in ay xaqiiqada cid kasta oo ay qusaysaa ay si dhow u ogaato ayaa muhiima tobanka kun ee shilin ama labaatanka kun ee shilin ee cid kasta ay bixiso ee serviska loogu shaqeeyo shaqaalaha ay qaataan iyo askarta ee lagu jeegarayo gaadiidka waxaa dagaal laga sameynaya waa waxyaabaha weeyaan xuseen dowladda jabaan ayaa shaacisay in ay cunuqabteyn dheeraad ah kusoo rogaysa ruushka islamarkaana sare loo qaadayo gargaarka bini-aadanimo ee loo fidinayo dalka ukraine jabaan ayaa hoosta ka xariiqday in ay xanibi doonto hantida shan iyo labaatan qof oo ruushka u dhashay sidoo kale waxa ay mamnuucaysaa alaabta dalkaasi uu ay kasoo dhoofiyaan kow iyo siddeetan shirkado oo ruushka laga leeyahay tallaabooyinkan ayaa qeyb ka ah kafalcelinta dowladda jabaan ay ka bixinayso duulaanka militariga ee afar labaatankii bishii hore ruushka ku qaaday dalka ukraine ra-iisul wasaaraha dalka jabaan fumio kishida ayaa sidoo kale sheegay in ay gargaar bini-aadanimo oo dhan boqol milyan oo dollar siinayaan ukraine iyo wadamada kale ee deriska la ah si loo taageero xukuumadda kiev